waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
galab wanaagsan maalin wanaagsan dhammaantiin meelaad naga dhegaysanaysaanba waa galab khamiisa oo bisha julaina ay tahay saddex sannadka laba kun iyo shan iyo labaatan halkaad naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s magacayguna waa cabdinuur ismaaciil wararka maanta waxaa ka mid ah deynta waxbarashada sare oo ay dowladda dhexe dhimayso oo la sheegay in ardayda hodankahi ay ka heli doonaan faa'iidada ugu badan maraykanka iyo iiraan oo weli jawaab iyo jawaab celin ku jira iyo warar kale oo ay ka mid tahay saadaasha hawadu boqolaal qoys oo reer victoria ah ayaa dalbanaya jawaabo kadib markii ay si ogaan la-aan ah carruurtooda u geeyeen qof lagu eedeeyey falal galmo oo xarumaha xanaanada carruurta ka shaqaynayay eedeysanaha oo magaciisa la yidhaahdo joshua dale brown oo lix iyo labaatan jir ah ayaa ka shaqeeyey labaatan xarumood oo xanaanada carruurta ah oo ku yaala victoria ilaa iyo sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaana lagu soo oogay ninka in ka badan toddobaatan eedeymood oo ay ku jiraan u galmood ilmo yar ilmo ka yar aan idhaahdee labiyo toban sano in ka badan kun iyo laba boqol oo qoys oo carruurtooda xarumaha geeyey ayaa lagu amray inay carruurtooda ka baadhaan cudurro haddii ama qofkii ay sheekadani ku sababtay welwel ama murugo waxa uu la xidhiidhi karaa telefoonka lifeline oo ah saddex iyo toban kow iyo toban afar iyo toban ama telefoonka kiris helpline oo ah hal sideed eber eber shan shan hal sideed eber eber daraasad cusub oo la sameeyey ayaa soo jeedinaysa in ardayda dhaqaale ahaan hodanka ahi ay uga faa'iido badnaan doonaan ardayda danyarta ah qorshaha dowladda dhexe ee ah dhimidda deynta waxbarashada jaamacadaha ee hegska la yidhaahdo qorshahan lagu dhimayo deymaha waxbarashada ee sare waxa uu noqon doonaa sharciga ugu horeeya ee dowladda federaalku ay soo bandhigto marka baarlamaanka uu shaqada dib ugu soo laabto dadka deggan jasiiradda lord how ayaa lagu boorinayaa in ay isdiyaariyaan maadaama ay saadaasha hawadu sheegtay in nidaam cimilo oo adag oo waxyoolo lihi ku soo aadan yahay deegaankaasi oo keeni doono roobab duufaano dabaylo iyo badda oo kacda maalmaha soo socda kumanaan qof oo xeebta bari ee austaraaliya deggan ayaa weli koronto la-aan ku jira kadib markii ay roobab iyo dabaylo waxyeeleeyeen gobolka waaxda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in weerarada maraykanka ee lagu qaaday iiraan ay si weyn u dhaawaceen barnaamijkeeda nukleyerka iyada oo uu gaadhsiiyey dibudhac ilaa laba sano ah inkasta oo qiimayn la sameeyey ay hore u soo jeedisay in dibudhacu intaa ka yar yahay oo uu ku siman yahay laba bilood oo keliya dalka iiraan ayaa si rasmi ah u joojiyey wadashaqaynta hay-adda tamarta atomika adduunka ee i a e a loo soo gaabiyo iyaga oo ku eedeeyay hay-adda in ay garab taagan tahay waddamada reer galbeedka kadib weerarkii israa'iil haddana waa xagga isboortiga ee kooxda kubadda kolayga ee da-dooda ka hooseyso sagaal iyo toban sano ee tartanka koobka adduunka ee fiba la yidhaahdo ayaa laba tallaabo uun u jira baa la yidhi in ay soo afjaraan abaar dheer oo ka haysay dhinaca biladaha kadib markii ay boqol iyo lix dhibcood kaga badiyeen waddanka dominican republic halka ay kooxdaas kalena keentay sagaashan iyo lix dhibcood wiilka la yidhaahdo jacob ferfi ayaa hogaaminayay dhammaan dhibcaha isaga oo shan jeer goolal saddex saddex dhibcood ah shabaqa dhigay saadaasha hawada saadaasha hawada oo maanta oo khamiis oo bisha julaay tahayna waa sidan magaalada berth waxaa maanta laga filayay ama laga filayaa shuuxyo iyo heerkulka oo ah koo iyo labaatan digrii adelaide qayb ahaan daruur iyo toddobiyo toban digrii malban shuux ama labo shan iyo toban digrii sydney shuux si yaraanaya siddeed iyo toban digrii iyo magaalada brisban oo la saadaaliyey in ay iyadu helayso dabayl sii yaraanaysa iyo qorax heerkulkuna yahay labaatan digrii dolarka australiyaanka waxa uu maanta joogaa shan iyo lixdan dhibic toddoba senti oo dolarka maraykanka ah warkiina maanta intaas ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali